alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaai wlmursaliina nabiyina muxamedi waalihi wasaxbi waslm waxaynu soo maraynay baabkii wasiyada amaba dardaaranka iyadoo aynu soo marnay masaa'il badan oo ku sugan baabka waxa u ihi kolka wayajuuzu waxa banaan tacliiqu lwasiyati dardaaranka in lagu xidho calaa shardin fi lxayaa shardi qofku intuu nool yahay aw bacda almowt ama intii uu dhintay kadib oo masalan wuu odhan karaa ninkaa zayd la yidhaahdo hadduu qur-aanka barto waxaan u dardaarmay labadaa neef ama gurigaa inuu dee galo ama la siiyaba bacda almowt way iska noqon kartaa hadduu qofkaasi gurigaa galo markaan dhinto kadib kun shilin baan siiyey boqol kun baan siiyey macnaha shardi buu ku xidhay shardigaasi waa intaanan dhiman hadduu sameeyo intaanan dhiman hadduu qur-aanka barto waxa uu leeyahy gurigayga afarta maqsina buy de haddii shardigii la helo intaanu dhimanin wuu qaadanayo markuu dhinto ayuu qaadanaya ka bacda mowt uu ku xidhayn isaguna waa kadalik wayajuuzu waa banaan yahay dardaarankii bilmanaafic waalacyaan wa bilmacduum intaba waa ku banaan yahay manaafic waxyaaba iska dheefa oo ninkaa zayd waxaan u dardaarmay gurigaa gelidiisa ma qaadanayo guriga laakiin gurigaa in dee uu lahaado dheeftiisa gaaligaa wixii kasoo baxaan u dardaarmay waa manfaca caynna dee waaba iska macruuf gaariga laftiisaan u dardaarmay markaan dhinta hala siiyo macduum shay uu filayoon weli imaninba maxaa yeelay waxaad arkaysaa tanaasul badan inuu iyada ku jiro tabarucaadka qofkani uu bixinayo qofkaana la siinayo baa loo dadaalaya kii macduumkaa in lama haynin tusaalihiisii kalwasiyati waa isagoo u dardaarma bimaa taxmilu waxa ay qaadi doonto haadihi ljaariyatu addoontani aw ishajaratu ama geedkani wuxuu midhaysan doono dee waa macduum ilmaha ay dhali doonto neefka arrimani wuxuu dhali doono ayaan u dardaarmay bishan wixii kasoo dhixi doono gaariga intoo dhami waa waxaan markaa joogin wa iska ansaxay shajaraduna dee waa wixii u midhaysan doono geedkani min athamarati qabla wujuudiha waxay ku ansaxaysaa oo kale majhuul oo waxau ihi ninkaas hamaala hashayda wixii candhadeeda laga helo ayaan u dardaarmay buuri dee mar way yarayn mar way badin doontaa marba sibay noqon wayse iska ansixi wa bimaa shay bay ku ansaxaysaa laa yaqdiru aanu qofku karaynin calaa tasliimihi inuu dhiibo kal aabiqi waa addoonkii baxsaday ama shaygii cararayba iyo wa bimaa laa yamlikuhu l-aana waxaanu imika haynin labadaaba way ku ansaxaysaa oo shaygan haddii uu ka lumay oo weli aanu helin dee waxa weeye shay aanu dhiibi karayn marka masal waxa uu leeyahay alaabtaydii noocaa iyo noocahayd haddii la helo hebel baa siiyey waa tabaruc iib maaha halkan saa darteed tabarucaas waa loo suurogelin u qofka markuu helaa unba waa six waxaanu imika haynin iyana waa sidoo kale laakiin intaanu dhiman inuu milkiyey hebel baan intaa ka sugaye inuu mathal dee gaarigaa isiiya amaan ka filaya ayaan hebel ka filaya hadduu isiiyo waxaan ana u dardaarmay hebel dabeed intaanu dhiman baa la siiyey ee wa hada salaam uu qaadan karo wa bimaa yajuuzu lintifaacu bihi wixii ay banaan tahay in la iska isticmaalo oo min annajaasaat nijaasooyinka ah ee kuwii aan la kala iibin jirin aada garanayso dardaaranka way ku ansaxaan kalkalbi wazayt najis waa kuwa yaalaha waa la iska intifaaci karaa oo aygii oo kale de hadduu mucallam yahay waxbaa loo diranayaa zaydkan najiska ah waxyaabaha qaarkood in lagu subko ayaa laga yaabaa la intifaacsado ama la shito laa bimaa shay maya laa yuntafacu bihi aan lagu intifaacayno minhaa nijaasooyinka kamida kaalkhamri waalkhinziir kuwa yaalaha oo khamradii iyo dee waa nijaas anfac kama suuroobayo aa la xaraam yeelay doofaarna hadalkiisa daa wa tajuuzu way ba way banaantay alwasiyatu in loo dardaarmo lilxarbiy walidimiy walmurtadi waliqaatili dadka noocana dabdaarankii wuu isaga ansixi laakiin iyaga oo sifooyinkan uu ku qayday maya markuu u dardaarmayo waa inuu hebel yidhaahdo hadduu laakiin sifooyinkan ku qaydo waxay noqonaysaa inuu macsiyada ku taageersan yahi oo masalan fulan alxarbiy fulan aldimiy fulan almurtad fulan alqatili qatili erayadaa waa inaanu odhanin wuxuunu yihi zayd iyo camar iyo kaasaan u dardaarmay buuri kiibaa dabeetna sifadan yeeshay ama xarbi noqday ama murtad noqday hebel baan u dardaarmay hebelka laftiisiiba mid khariban buu noqdo dinacaaya iska qaadan doonaa kol hadii da magaciisa wax lagu siiyey iska dardaaran ahaa qaatilkiisuna dee siduu u suroobaya dee hebel baan waxaan siiyey buuri hebelkiina waabu dilayba dee wixii u dardaarmay u qaadan karaa dhaxalka unbaa mamnuuc ahaa waan u qaadan karayn wakada liwaaritihi cinda almowt kii isaga dhexlayeyna wuu u dardaarmi karaa in ajaazaha hadday ogolaadaan baqiyat lwarafati dadka intii soo hadhee dhexlaya ninkaanu walaalaha nahay ayaan siiyey buuri guriga ah dadow markuu haddaba dhinto intii kale ee soo hadhay unbaa la odhanayaa dee dhaxalkiina uu idinla leeyahay kan wax loo dardaarmee intan gurigan miyaa u daynaysaan mise uma daynaysaan waanu u daynay dee wuu qaadan dhaxalkana qaybtiisiibuu uxaadin haddii laga joojiyana dee markaana wuu iska taagi doonaa ijaaza waxay ku xidhan tahay markan le laa wasiyata liwari wax uu ku doodi kara ma aha oo macnaha xaquma leh laakiin haddii loo dardaarmo oo loo saamaxo dee way utanaasuliyeen kaa waa iska qaadan karaa watajuuzu waxaa banaan alwasiyatu lilxaml uur in wax loo dardaarmo qof yaroon dhalanba oo uurka ku jira fa tudfacu waa loo dhiibayaa dardaarankan waxaan la dardaarmay liman qof baa loo dhiibaya culima la ogaa wujuuduhu cinda alwasiyati markii uu dardaarmayay inuu isaguna uurka ku jiray idan fasala xayan marka uu soo dhasho isagoo nool islaantaa hiblaayo la idhaahdaa ilmaha yar ee caloosha kusidaabaan gurigaa siiyey bu marka shuruudahan la helo ilmaha yari kolku soo dhasho gurigii wuu qaadan ko waktigan la dardaarmayay waa inuu ilmaha yari dee uurka ku jiray laba waa inuu soo dhasho isagoo nool wasiqtu kalkabiiri in daharat fiihi amaaraatu lxayaa oo kol hadduu noolaaday dee waxbuu milkii karaya marka dambe haba sii baktiye ha dhintaba marka dambe laakiin waa laga sii dhexli karaa liman culima ilmaha yaree la ogaaday wujuuduhu cinda alwasiya oo inuu markan uurka ku jiray waa in la ogyahay markaasaa dee loo sugi karaa sidee lagu ogaanaya tiibuu sheegay kolka bian talida waa inay dhasho liduuni sittati ashhurin lix bilood wax ka yar min alwasiyati laga soo bilaabo oo maalintii uu dhashay iyo maalintii uu hebel u dardaarmay uur ka yar waxa u dhexeeya wax ka yar lix bilood taa waxaa la iska garanayaa inay uur lahayd kolkaa horeba ilan muddada ugu yar ee dee ruuxa dumari ilmo shin ah ay ku dhali karto shinka mataqaa mid dhamaystiran oo macnaha no dee aan dhici tahay waa lix bilood toddoba ku dhalayabay soomaalidu sheegaan laakin waa lixdaasun xagga xukum ahaan inta lagu binaynay waxamluhu wafisaaluhu halaathuuna shahraa soddon bilood weeye jaksiintiisa macnaa waktiga laga gurinayo waktiga hooyada uurka ku sidayso waalwaalidaatu yurdicna wlaadahuna xawlayni kaamilayn aw wafisaaluhu fi caamayn fisaalkii waxamluhu wafisaaluhu baa layihi markaasaa dabeetana halaathuuna ilaahay u ku sheegay mar kalena wuxuu sheegay goorta laga guriyaa inay tahay fii caamayn laba sano dee labadii sano unbaa laga jaraya soddonkii bilood labadii sano afar iyo labaatana afar iyo labaatan biloodo marka soddonkii bilood laga jaro uurkii waxa usoo hadhaya lix bilood sidaa darteed wuu yeelanayaa ilmaha yari marka muddo kalaa jirto akharu lxamli la idhaha fa waxa u ihi aw fawqahaa ama waxa ay ku dhashay lix bilood wax ka badan wa duuna arbaci siniin afar sanana wax ka yar walaa zawja lahaa nina male walaa sayida yata'uha say la mucaamiloodaana ma jiro lix bilood waa ka badan tahay waktigan ay ku dhashay markii laga soo bilaabo waktiguu dardaarmay midka laakin jiraa waxa weeye afar sano waa inaanay dhaafin oo muddada ugu badana la arkay ruux dumar inay urka ku sido oo ilmo raago la yidhaahdo magaciisa waa afar sano soomaaliduba dee raagun bay yidhahdaan ka noocaase oo mararka qaar dee ka qubta iyobay ugu magacaabayaan oo dee de urka uu ku jiro marka afartaas sanadood haddii ay urka ku sido dee zawjna aanay lahayn sayidna aanay lahayn kii hore la kulmay mooyaane maalintii kawar marka laga yidhaa loo soo darda lala kulmo islaantan waxa ay muddadaasaa laga joogaa laakin cid dambe ay sarkeen baan jirin ama sayid ha ahaado ama zawj ha ahaado labada wuxuu ku qaydaya wax milkul yamiin kula mucaamalooda iyo wax nikax kula mucaamalooda midna ma jiro wain awsaa hadduu dardaarmo licabdin addoon buu wax u dardaarmay faqabila addoonkiina wuu yeelay dufica ilaa sayidi kii lahaabaa qaadan hebel hala siiya buui gurigaa hebelkiiba waa la eego addoon addoonkana waan kaa guddoomay bui waan aqbalay intii u geeriyooday kadib buu yihi addoonxo mamilkiya kale unbuu ku wareegay aa meeshaa majaroorka biyuhu sii maraya kaasuu ku shubmay isagana wain wasaa bishayin shay buu dardaarmay ninkan lahaa waxbaan sadaqaysanay uma rajaca can ilwasiya dardaarankiibuu ka noqday saxa arujuucu wabatalat ilwasiya dee noqodkani wuu iska asixi doonaa dardaarankiina waa buraya waana dee dembi uu runtii galay liannaha caqdu tabarucin lam yatasil bihi lqabd faashbaha alhibata qabla alqabd hibadaba dee qofku marka uu ka noqdo iska uu ka uu qaadan karay intaan laga guddoomanin markaa kol haddii aanu dhimanin guddoomashadeedii ma ansaxay jeeruu dhintuunbuu dee qaadan karaya qof marka wuxuunu noqday idaa wacada akhlafa markuu dee ballan qaado oo qof ka baxa kaasumuu noqdo dembi munaafiq wey laakiin xukum ahaan min xays wuquuci lcaqd ma sugmaya mise maya ma sugmayo waisaalat lmilk fiih waxa ay ku xidhan tahay halka hore saxa rujuucu waisaalat lmilki fiih waxaa kaloo ansaxaya inuu milkigii shayga suuliyo kaalbayci waalhiba amaba waa mubtadaba xagga dambu markaa khabarki noqon doonaa rujuucun ta meesha labada sadar ka dambaysa rujuucun bigayrihi rujuucun ayaa kolkaa khabarkii u noqon ninkii ka noqonaya dardaarankiibuu soo wadaa waisaalat lmilki fiih shaygii oo milkigiisaba uu ka saaro kalbayci wuu iibiyey walhibati cid buu siiyey aw tacriiduhu ama wuxuu u diyaariyey shaygii u bandhigay lizawaalihi inuu milkigiisa ka baxo bian dabbarahu addoonkii uu dardaarmayayba mudabbar buu ka dhigay aw kaatabahu ama adduun buu ku xidho inta haddaad la kaalaydo xor baa tahay buui aw rahanahu ama shaygii uu lahaa waan dardaarmayaaba ninbuu haddana rahan ugu dhiibay aw caradahu cala albayc ama yaa iga iibsanay yaa iga iibsanaya bua fagaaruhu dhigay aw awsaa bibayci hala iibiya baabu dardaarmay intuu kolkii hore yidhi nin hala siiyo aw azaala isma shaygaba magaciibuu ka bedelay oo isbedel buu ku sameeyey bian waxana alqamx qamadida wixii loo yaqaano u dardaarmay buu shiiday ridqay aw cajala daqiiq baashiiba u moofada geliyo qoosh aw nasaja algasl alghazl baashii dunta ahayd buu bamarya ka tolay aw khalatahu ama wax kalaabuu isku dhex daray idaa kaana mucayanan idaa kaana mucayanan wax gaara marka uu ahaa ee uu dardaarmaybu haddana ku daray bigayrihi waxaan isaga ahayn rujuucun intan oo dhamiba waa ka noqdo dardaarankii ka noqday ninkan dardaaran lama yidhaha marka waan ku noqda buu macnaheedu ka dhigan yaho ficila waan ku noqdaydii ayaa marna qawluhu hore soo sheegay hore u soo sheegay marna ficilahoo uu gadaal ka sheegay labadaasun wey marka tabarucan kol haddii aan laga guddoomanin dee waa kaa ku noqda uu ku noqon karaa ama wuu iibiyey cid buu siiyey iib buu u bandhigay ama isagii baaba yidhi hala iibiyo shaygii magac buu lahaa labankaasuu yihi hala waan dee hebel hala siiya ama masaakiinta guryaha ku dhisteen intuu xanuunsanayay buu yihi guriga igu dhisa waa kan magaciiba ka bedelo daar baa la idhahdaa imika ee laban lama idhaahdo wahalumajar asliguna waxa weeye dee duntii markaa lagu samaynayay dharka shay mucayana buu ku daray bikayri waxyaaba badan buu noqon karaa oo raashin buu dee dardaarmo wax kaloo ku dhex daray ama sibirkaa mucayanka ee gaarka ah buu sibidho kale ku daray oo bakhaarkiisa ah kii mucayanka ahaa uu yihi waxa bakhaarkaa yaalla waan sadaqaysta dardaaran weeyaan la socda ayaabuu kii u iibinayay ku dhex daray intoo dhami waa rujuucun rujuucun can lwasiya fahuwa khabaru can qawli waisaalat lmilki wamaa cuطifa calay wain maata lmuusaa lahu hadaba ila mawd lagama aamin ahaa waana loo wada siman yahay mid xoog badan iyo mid bukaba kii bukay ayaa mid u dardaarmay hebel la yidhaahdo yihi markaan dhinto oo in daraaye bal waxaa hala siiyo hebelkii uu dardaarmay laftiisii baa gaadi jiray oo kaba horreeyeyba way dhacdaaye qabla almuusi kan dardaarmay ka hor batalat ilwasiya dee dardaarankaas halkaasay ugu dhamaatay waa buray kaas cid kale ha ku sadaqaysa wain maata bacdahu haddii uu markaa dabadii dhinto iyo wax dardaarmayba waa ka dambeeyey wa qabla alqabuul laakin waanu aqbalin faliwaaritihi kii kan dhexlaya waxaa usugnaaday qabuuluha inuu iska aqbalo iyo waraduha inuu iska difa iska celiyo oo aanu aqbalin labadaba uu leeyahay masaladan dambe waa in maanta waxa weeye kii loo dardaarmay waa ka dambeeyey kii u dardaarmay midhka laakin jiraa waxa weeye intaanu aqbalin eanu guddoomanin ayuu dhintay isaguna labadoodii bay iska daba xanuunsadeen kan loo dardaarmayo guri baa la siiyey gurigii intaanu la wareegin aanu aqbalin baaba isna geeridii ku timid kaa wax loo dardaarmay dadkii ay xigtadiisa ahaayeen ee isaga dhexlayay xaq waxay u leeyihiin inay halkiisii galaan oo ay yidhahdaan waanu aqbalnay guddoomanayna inay yidhaahaan dooni maynana way leeyihin macnaha waa laga dhexli karaa arrintaas oo way kala duwan yihiin dee shaygii oo markaa uu dee milkiyo iyo isagii oo qabla alqabdi taagan markaa kolkaa horena waxay ahayd dee waaba ka horreeyayba wakti aanu milkiyi karayn buu dhintay oo kii u dardaarmayba nooli waktigan dambena dee wuu ka dambeeyey kii kitaab lfaraaid halkan waxa uu ku xusayaa faraaidkii oo dee kol haddii aynu kasoo hadlaynay dardaaran qofkii horey baaba kasii socdayba kii dardaarmayey laftiisi ayuun baaba horey u dhintayba oo adduunyada ka safray bal sidii loo dhexlay baa markaa munaasib noqota in la sheego markaa faraaidkan dee inaha uu kaga hadli doono waxa uu noqonayaa mabaaxis dhowra tacriifkiisa xukumkiisa iyo shuruudiisa arkaantiisa mawaanicdiisa iyo asbaabta irsiga aayaadka iyo axaadiista kusoo arooray aqsaama alwarasa dadku waxyaabaha siyaabaha ay wax u dhexli doonaan lawaaxiq lawaaxiq hada albaab waxyaabaha la haleeshiiyo inahaas oo dhami waa inuu kusoo qaadan doono iyo muqadamaadka uu leeyahay macnaha kitaabkani baabkani inuu muqadamaad yeelan doono maqaasidina ay kusii xigi doonto mabaaxis dhowr oo tabaneeya meelahaas aayadihiisa kolka la eego mee tacriifkiisu dee horta xagga luqada wuxuuna noqonayaa un almaqdara waa shay la qadaro xagga istilaaxana waa nasiib cayiman oo sharciga uu siiyey qofki sidaad arki doonto tacsiib baa ku qaata hadduu doono xukumkiisa marka laaga in la barto dee waa waajib bay tahay meel walba laga helo dad yaqaano aayaadkii kusoo arooray suuratu nisaa bay u badan yihin aayadda koob iyo toban laba iyo toban iyo aayadday suuraddu ku dhamaato saddexda aayadoodna bitafsiil faraaidka markaa u sheegaya waa saddexdaa aayadda koob iyo tobnaadka ka horeysa iyo ta ku sugan suuratu anfaal aakhirkeeda iyo suurat laxzaabta ku suganoo iyaduna lamida waulal arxaami bacduhum awlaa bibacd ijmaali bay saddexdaasina uga warramaya axaadiis badan baa kusoo aroortay markaa ka warbixinaysa faraaidka iyo dee inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka ku dhiirinayay culumta muhiimkaana inuu yahay uu sheegayo waxaa kamid ah hadda xadiidkii uu kaga warbixinaya casabada iyo ahlfaraaidka alxilqu lfaraaida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar marka la eego arkaantiisa waaris mawruuf iyo tarik mid la dhaxlayo iyo mid wax dhaxlaya iyo mid la dhaxlayo mid wax dhaxlaya iyo wixii dee la dhexlaya adduunkaa ayaa la isugu imanaya asbaabta keenaysa had iyo jeer inuu qofku wax dhaxlo asbaabu miraati lwaraa halaaa kullu yufiidu rabahu lwiraasa wahiya nikaaxun wawalaaun wanasab waa saddexdaa nasab xaqiiqiya iyo nasab xukmiya sida walaagaas oo kale iyo nikaaxi oo dee labadii zawjeynka ahaa isdhexlay labadii isqabay oo midi dhinto wey mawaanicda irsiga ilaa afar bay ka dhigaan saddexda aada u mashhuura bayna alaima wayamnacu shaksa min almiraas waaxidat min cilalin halaaa riqu waqatlu wakhtilaafu diini fafham falaysa shakuka alyaqiini riqun waqatlun wakhtilaafu diin hadduu qofku addoon yahay waxba dhexli maayo lana dhexli maayo hadduu qaatil noqdo uu dilo kan dee uu dhexli lahaa xigtada ahaana ma dhexlayo haday kala din yihiin oo kanina gaal uu yahay kana islaam de isma dhexlayaan markaa shuruudda marka laga leeyahay meeraaska waxa weeye taxaququ xayaati alwarisi bacda mawti lmawruuf qofkan wax dhexlayaa waa in la hubo inuu ka dambeeyey xagga geerida kanuu dhexlayo waa inuu ka dambeeyey oo kaas la dhexlayaana u horeeyey laakin hadday isku mar dhintaan isma dhexlayaan waa kal ajanib shardiga labaad waxa weeyaan taxaququ mawti lmawruufi taxaququ mawti lmawruuf xaqiiqatan aw xukma qofkan la dhexlayaa waa inuu dhintay si xaqiiqanimo ah ama waa inuu qaadi xukumo ah inuu dhintay ninkani waa sidii kii la waayo dagaaladu markay dhaceen oo kale alcilmu min jihati alirth qofkani dhinaca uu ku dhexlayana waa inuu ogyahay saddexdaa aynu soo sheegay lawaaxiqda kollay wasiyadan iyadaa ka mid a muqadamaadka baabkeenana buu u badan yahay maqaasiduna waxa ay ka bilaabmayaan faslun fi miraasi ahli lfuruud muqadamaat kitaab alfaraa'id waa inta casharkan baa usoo horeysaba aqsaamta ay leeyihiin dadka wax dhexlaa waxa ay noqonayaan ahlulfarad wa ahlulcasaba wa dhawi larxaam dad waa qayb ilaahay uba qadaray qusumkooda oo dee kuwa qur-aanku sheegay aynu arki doono qaarna casaba weeyaan oo baaqi sugayaal wey hadday hantiga cidlo ka helaanna waaba isku shubtaanba siduu dhan yahay labadaa qolo marka la waayo kuwa soo galana waxaa la yidhaahdaa dhawiyul arxaam waa dad iska xasabo ahoo iyagu dee markaa eeganaya un kuwaasi markay meesha ka baxaan qolo walibana dee way sii qaybsami doonaa usluubka ay wax u dhexlayaan marka baabkani dee kollay muhiimad badan buu leeyahay waxyaabaha uu dee u baahan yahayna kolley waxaa kamid a xisaabka waa cilmu nisab oo cilmi ahaan inuu qofkii ogaado iyo nisbooyinka wax lagu dhexlayo sidoo kale dee xisaabtana waa inu yaqaano qofka xisaabta faraaidka u gaara iyo xisaabtan kale caadiga labadaba qofkuna marka uu baabkan dee cid ugu shaqaynaya ee masalo dadka ku kala xukumaya waa daruuri macrifo aada u badan inuu u leeyahay maxaa yeele islaan qayreyntiisa iyo ishkaalaadka ku jira iyo xijaabba xujbiga dadka qaarkood ba qaarka kale ay xijaabayaan baa iska badan meel aanu markaa iska eegeyn baa dabeed wax ka soo gelaya ama qof aan dhaxalka waxba ku lahayn oo ka bixi lahaa maantuu soo gelinaya dee meeshu waxa uu sabab u noqday qofka uu xukumay dulmi iyo xoolo cid kale ay qaadato dabeed ummadii waxa u horseeday waxaa laga xaaraam yeelay ah walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbail ma sahlana marka intuu dee wadaadkii meeshan ku cararayo hadduu wax isweydaariyo dee dhibkeeday leedahay kollay na waxna waa nadari waxna waa camali markaa qofku isagoo si nadariya uhaya ama aqoonti ayaa haddana waaqica camaligaa marka uu tago ay u baahan tahay habka loo tatbiiqinayo atatbiiq alcamali mar walba waa muhiim nin baa faraaidka galbeed kusoo bartay dee berigii hore wadaadadu galbeed bay cilmiga u raadsan jiray aada ba abuu soo bartay markaasuu gaaloodiga yimid oo dee sheekh hebel noo dhaxal baa layi ariga markaa wuxuu aada u dhagaysan jiray waxbaa la isku darbiyaa masalada si loo tasxiixiyo amaba loo tasiiliyo wixii la darbinayayna ma hor yaallaan ilan masaa'il buu marka hore kitaabka akriyay isu geynay adi un bay yidhahdeen halkaa taagtaagan qaybi dadkiina wayse soo tubeenun dee asluhaa kada wa asluhaa min sita wa tasixu min itna cashara dee arigii buu neefba neef ku dhuftay marka macnaha uu ku dawakay unbu inuu dawakay buu muujinaya iska arkaya laftiisu inaanu malaha ari la isku dhuftaa waxba ku qaybsamayn dawakaad bay muujinaysa sidaa darteed baa usluubka loo tatbiiqinayo wixii hadduu xoolo nool yahay iyo haddii uu yahay waxyaabo kale oo adduunkii moodka ahaa mid dhismaa usluubka loo soo fududeynayo ama ummaddu isu raacraaci karto ama qurcada iyo halka loo kala dirayo inta oo dhamiba waxay u baahan yihin runtii tatbiiq ayay u baahan yihin juhdi badan qofku ilaa uu siiyana oo masaa'ilka baabkan min awalihi ilaa aakhirih uu isku xidho uma sahlanaanayo inta hore o dhan ma sii adka laakin waa cilmi aada u kooban oo u baahan un qofku inuu si wanaagsan wada liqo kitaab alfaraaid yubda-u waxaa laga bilaabayaa min tarikati lmayit kii maydka ahaa xoolihii uu ka dhintay waxaa laga bilaabaya ugu horeyn lagu bilaabaya bimu'anati tajhiizi wa dafni qalabkan lagu tajhiisinayo tajhiisku waa maydhidii iyo aaskii iyo kafantii waxyaabaha wey iyo dafnigii oo ah dee xafaarka adduunkii ku baxayay ilaan waxa ay ka mid tahay qofkani waxuu xaq u leeyahay weeye xafaarkani dadku way caayaan un kamana maarmaane muxuu xabaalka ag joogaa bay idhaahdaa hadduu iskaga tagana goordhown bay iyagoo guclaynaya meelaha ka raadiyaan markaa shaqa ayuu hayaa inuu dee geerida dadka ku farxaa un baanay ahayn oo dee ummadda geeridooda oo runtii ka naxa weeye oo aanu ku farxin laakin haddii dee isagii ogsoon waxan inuu yahay xaqa qofkiin muslimka ahaana aanu ku farxaynin geeridiisa hadduu ka shaqaynayo wax loo bahan yahy ujradiisana waa leeyahay maaha dulmi haddaba in qalabkaasa intaasaa marka hore hawshaa ku baxaysa hawlka hawlka hagaagsani waa kaa kan dambe axankiiyo fidu arrin maahe wuxuuna iska noqonayaa dadka waxoodii la fujisanaye laakin hawlka asalkii waa kaawi qabla duyuuni walwasaaya walirf intaan dayn la bixinin dardaaraman la bixinin lana dhaxlin horta waa in isagii laga abaabula laakin tajhiiskana waa waxba kasii horeynaya ilaa an yatacallaqa bicayni tarika xoolahan uu ka tegay baa tarika la idhahdaa cayntooda inuu ku xidhan yahay xaqun xaq inuu ku xidhan yahay mooyaane kaazakaati walrahni waljani walmabiic idaa maata almushtari muflisa kuwayaalahaas oo kaleba wey marka haddii tarikadii cayna tarika xoolihii uu ka tegay laftoodii hadday waxyaabahani ku tacalluqsan yihiin dee kuwanaa la horreysiinaya sakaa lagu leeyahay sakada hortaa laga qabto rahan ayaabay u yaalaanba xoolahan uu ka tegay waa wax rahan u yaalla dee rahantii ha ka goosta ninkii lahaa aljani addoon buu ahaa la iibin lahaa markaa waxaabuu noqdayba mid wax geystay dee ninkii sayidka u ahaana dhimay sidaa darteed addoonkan unbaa laga jaraya w janiga waa noocaasa lagu suuraysanaya mabiic idaa maata almushtari muflisa ninkani waxa uu soo iibsaday gaari buu soo iibsaday waa mushtari ogow lacagtiina waa lagu lahaa laakin waa muflis oo gaw buu noqday maxaa maxaad ku taqaanay marka qofku hadduu alaab iibsado oo kaashkii uu waayo uu ku bixin lahaa oo dabeetana lagu soo yaaco wixiisii la boobo ninka cayntiisii helaa da isaga ku xaqleba oo ninkaa gaariga ka iibiyey dee wuxuu leeyahy aniga quramadiinan kale ee gashiga ninkan kulahow murmi mayne aniga kaygii waa istaadhay buu leeyahy rag iskuma jira buu leeyahy anigu kaygii waan istaadhay markaa mushtarigii wax soo iibsaday ayaa muflis noqday muflisnimadiina wuxuu ku darsaday inuu adduunyadaba ka tegayba oo uu dhintay weliba dee kii cayntan lahaa cayntiibuu qabsanaya laakiin lama odhan karo cayntan ha ha la iibiyo o ninkana laga aaso ha laga tajhiisiyo lama odhanayo dee kii caynta lahaa baa soo taagano wuxuu leeyahy maxaa dee loo iibinaya anaa leh adduunkii la iga siistayna maaye mushtarigii saw kan faraha maran maaha ee dabeedna adduun ka tegay faina haadihi faina xuquuqa haulaai dadkan xuquuqdoodii tuqadamu waa laga horumarinaya calaa mu'anati tajhiizi wadaf intaan laga hawlin lana aasin waa in arrimahaas oo dhan la fuliyaa uma bacda dalik intaa kadib tuqdaa duyuunu dayntiisii baa la bixinaya uma tunafadu wasaayaah dardaaranadiisii baa la fulinaya wixii uu dardaarmay dee huludkii baa laga bixinaya uma tuqsamu tarikata intaa kadibna tarikatu tarikadiisii baa la qaybinaya bayna warasatih dadkii isaga dhexlay baa loo qaybinaya oo dee imise jaran jaray ahaye waa in waxyaabaha caynta ku xidhan laga bixiyaa da tajhiiskiina dabeetana la sameeya iyo aaskii dayntii la bixiyaa dardaarankii la fuliyaa marshanaad ku imanaya qaybtan xoolaha la qaybinaya ay dadku ku qadiman yihiin iyagoon waxaan o dhan ba eegin inbuu midba dhinac qabsanaya markaa uma dee waa tartiib lamida kuwa hore hawshaasi markay iska dhamaato si caadi ah unbaa wixii la isaga qaybsanaya intaan dadkan ilaahay baa isugu dayn lahaa hadday wax isugu jirayaane miiraaskaba xikmada ilaahay usoo roga waxa wey dadkan inaan xigtanimadooda lumin haddii xoola ka dhexeeyaan waanu isqabsanay o waa islaynayna waa isku il darannahay kaale noo qaybiy unbay odhanayaan shan sano ama laba sano kadib markay iska daba iyo hor wareegaan ee waxay isku qabsadaan markaa intanay xigtanimadooda wanaagsan tahay inay xaqoodan ku kala tagaan wey ceebkuma ahay kolka hore waxay odhanayaan haddii dhawaan ba aynu qaybsano soo la odhan maayo kuwani malaa iyagaaba habaaray amaba ama geeridiisaba kuwani dee malaa way ku farxeen intay qalad noocaas ahoo iyagu ay isku qufuleen ay ka fikirayaan baaba isqabsanayaanba goordhowtoo gaw wixii ku dhex baaba-aya markaaba wixii la qaybsadaa lagu kala tagaa in walba wixiisa loo cayima muqadamadiiba taas inahan hore laftigooda waa wuxuunu ka warbixinayaa un bal dadka wax dhexlaya iyo axwaashooda iyo dee inahaas aynu kasoo warramayna shuruudihii iyo asbaabtii iyo mawaanicdii laakiin muqadamada rasmiga waa intaa hora walwaarisuuna min arijaali haddaba ragga kuwa wax dhexlaa casharatun toban weeyaan rag oo dhan ha dhexalsiinine intanunbaa wax dhexasha marka lagu su-aalayo bal inay kuwan ku jiraan iyo in kale eg alibnu wabnuhu wain safan inan iyo inanku ka uu sii dhalay waxa weeye markaa safaladu dee awow saddexaadba ha loo ahaado walabu wa abuuhu wain calaa aabuhu waxbuu dhexlaa iyo aabihii oo awowgii aabba ah haba sarreeya oo dee awowgii aabbe ee saddexaadba ha ahaado wuxuna tirsanaysaa tobanka walahu walaalkiina waxbuu dhexlaa shaqiiqan kaana aw liabin aw liummin saddexdaa midku doonaya ha ahaado shaqiiqu waa kii xagga aabihiyo xagga hooyaba ka qofka dhintay kala walaalaha liabki iyo liumkuna waa dhinacun waxaan aynu sheeg sheegaynana qaacido ayaad ka qaadanaysaa ah dii u la yidhaahdo aabbo iyo ibni iyo walaal iyo waxaan oo dhan wuxuu u yahay un qofkan dhintay adiga kuma ah nin kalena uma ah haddii aad tidhaahdo yuu aku yahay oo aad hareeraha eeg eegto waad ku xiiqaysa laakiin kan dhintay unbuu ah u yahay ab u yahay mar walba xaggaa u kaxee marka halkaa waxaad aragtay akhi in saddex isku hoos jiraana ufiirso akhi shaqiiq liab lium markaa tiradan tobanka ah dee kaa shaqiiqa ah un geli labaa markaa halkaa kaaga soo baxaya akh liaba iyo akh liuma wabnu lakhi shaqiiq ibnulakhi shaqiiq ahaa aw liabin kaana ku dar isagana ibnu akh liumihi ma jireen oo qofkan dhintay waa kii adeerka u ahaa markaa aabihii ay dhinac wal labada dhinacba walaala ka ahaayeen ama liabka ahaa midh baa halkaana ka soo baxay walcamu shaqiiq adeerkii isaguna weeyaan labada dhinacba ahaa aw liabin ahaa halkaana waxaa ka soo baxay isaguna mid kale wabnuhumaa labadan inamadoodii oo macnaha adeerkii xagga aabiya xagga hooyaba ahaa iyo adeerkii xagga aabba ahaa mid waliba inamada uu sii dhalay iyaguna waxbay dhexlaan marka dee kuwan ka horeeya aanay joogin wabnuhumaa dee waa laba iyaguna ma ogta idan marka la wazawju walmuctir zawjku zawjadiisa u dhexlaa zawj haddii la yidhina zawjo un meelaha ka ege muctiq haddii la yidhina catiiqun raadi muctiq iyo catiiq iyaga maba hayno muctiq waa kii uu xoreeyey catiiq baa markaa dhintay kii uu xoreeyey baa dhintay halkaa markaa waxaad ka aragtay in tirada haddii la yar kala bixiyo ay shan iyo toban oo laba walaal ayaa halkaa kasoo baxaya liab iyo lium ibnulakhana mid liab abaa kasoo baxay waa saddex camkana laba jeer buu kugu celiyay laba cam buu kuu sheegay iyagana mid kasoo qaado waa afar labada ibnulcamka ana labuu kugu sheegay mid kasoo qaado waa shan markaa tiradu dee ijmaalan waxay u tahay toban tafsiilan waa shan iyo toban walwaarisaatu min annisa nisa dumarkii walwaarisaatu min annisaai sabcun dumarka iyagana kuwa wax dhexlaa waxa weeye toba toddoba marka la yar kala saarana waa toban marka tirakoobkan guud waxa uu kugu sameynaya dadkan wixii aan ahayn dhexalkaa soo gelin hadii lagu sheeg sheego ilan qofka caamadii isagoo caayiladii unbuu kuu sheegaya wuxuu kuu tirinayaa abtibuu kuu tirinayaa eedduu kuu tirinaya habaryar buu soo qufaya waxoo dhan wadaya isagu hebelkana u dhinta waxaasuu ka tegay dad ka qorto un aada meel u egeegto un meelayn kari maysa marka inay horta kuwan yihiin dadka lagu tirinaya iyo in kale ayaad markaad qoraysa liiska ee lagu xaadirinaya aada qoranaysa dabeetana noocan isdaba taxan laftigoodu ayaa isreebreebaya oo in yarun baa soo haraysa mararka qaarkood waxaaba laga yaabaa tobankoo jooga in dee ay dhowr qofuun soo hadhaan masalan shan keliya mee shan iyo labaatan koo joogaa shan keliya soo hadhayaan abaweyn iyo ibnaan iyo axadu zawjayn wixii kaleba caraadaya shan iyo labaatankaa labaatan kale waa iska tegayaano shantanaa hor joogsanaya waxa uu ihi marka albintu qofku hadduu dhintay inantiisu way dhaxashaa wa bintu libni wainsafala inanka inantiisuna waxbay dhaxashaa inantaada awowga tahay weeye inanku haba durugsanaado waalummu waaljaddatu hooyana waxbay dhaxashaa iyo ayeeyo marka ayeeyadani labada dhinacba way ka iman kartaa ummul ummi wa ummul abi wain calag ayeeyadii amaha ka timaado xagga aabo ayeeyo hooyaha ayeeyo aabaha ahaato ama ayeeyo hooyo ayeeyadu labada dhinac way dhexlaysa laakiin aabihii muxuu kugu soo qayday waxaan leeyahay awowgii awowgii wuxuunu ahaa xagga aabbo oo keliya laakiin awowga xagga hooyo wuxuu ku jiraa dadka dawiil arxaamta ee casaba iyo ahlfarad marka la waayo soo yimaada waa jad saxiixa iyo jadun kayru saxiix labadaas ale xagga dhaxalka kama saaloona uu ka silan yahi wain calad meel shishada ha ahaato muqniga un ka eeg wain caladtaas wuxuu tirinayaa boqolaal ayeeyo oo inaan garanayn meeshay ku kulmayaan macnaha saddex ayeeyo iyo laba iyo meelahaasay malaha ku kulmaan dadka iska ilahay yardaaya tobankiibuu ku wadaa waluktu walaashii weeyaan shaqiiqatan kaanat aw liabin aw liummin walaa tawfir wazawjatu waxa weeyaan waa xaas ninkeedii baa dhintay wey macnuhu walmuctiqatu tii u xoreysay oo qofku hadduu qof xoreeyo kaa uu xoreeyeyna uu dhinto cidda xasho xigtadiisaana la waayo xoreeyaha ayuunbaa dee dhaxla markaa toddoba kuu tiri laakiin meelaha qaarkood baa yar lamaanood arkaysa ayeeyunbu isagu tirada kugu jirtay laakiin haddana tafsiil ahaan laba ayeeyuu sheegay labada ayeeyo mid soo qaado midna tirada ku darsan raqamka toddobada xagga markuu ka hadlaya hablahan ama inanta walaasha ah dee saddex buu isdaba tiriyay shaqiiqatan kaanat aw liabin aw liummin tirada toddobadaa shaqiiqada ku darsan labada kale liaabka iyo liumkana iyagana balla soo baxa markaa saddex baad ku darsay toddoba cashara weeye marka la kala saaro shan iyo labaatan kan qof ayaa wax dhaxla shan iyo labaatankooda hadday isu yimaadaan ragga oo dhan waxaa ka dhaxlaya aabbaha iyo inanka aabbaha iyo inanka wixii markaa xaggan faraca ah inankaa hor joogsanaya wixii xaggan asalka awowyaashiina aabbaha hor joogsanaya wixii xawaashidii hareeraha ka iman lahaa ee rag ahaana aabbaha ayaa u quturaya mid walba maydka kii ay usoo marayeen baa jooga wixii xaggan kore ama dhinacyaasha ka iman lahaa dee ama aab aabuhun bay soo mari lahay wixii xaggan hoose ka iman lahaa farcuna inankay soo mari lahay marka hadduu dee markaa tusaalahan sii wadne dumarkiina iyagana wuxuuna dhaxlaya un hooyadii iyo inantii hooyadii iyo inantii macnaha qofka dhintay inantiisii iyo hooyadii ila waata intaa isku ogeyni hooyo cid kale uma aheen axadu zawjayn labadii markaa zawjaynkaa midkoodna uu dhaxlaya oo midun baa dee dhintay oo marka haddii uu ninkii dhintuu ka tago zawjadiisii iyo dadkan kaloo dhan oo jooga waxaan kaloo dhan muxuuna dhexlaya un zawjadiisa iyo aabihii iyo hooyadii inankiisa iyo inantiisa macnaa ubadkiisa qaybtii saddexaad buu sheegayaa goortay wax dhexlaan iyagu dawil arxaamti wa amaa dawil arxaam dawil arxaamti dadkiisa iyagu xasabada iska ahaa bal hadda ufiirsan nooca yihiin wahum iyagu awlaadu lbanaat habluhu carruurta ay sii dhalaan wey oo hablahaagu carruurta ay sii dhalaan dee iyagu waxay ku jiraan xasabada wa awlaadu lakhawaat hablaha qofkan dhintay ee walaalaha ahaayeen dee kuway sii dhexleen hadaynamada maaha akhawaat baa ku dhigan wa banuuhunna iyo inamadoodii iyo wa banaatuhunna iyo hablahoodii iyaguna haluma jar saasun bay usii soconayaan wa banaatu likhwa walaalaho hablaha had iyo jeer iyaguna ay sii dhalaan oo qofkan hadduu dhintuu ka tago inan ay macnaa inan uu adeeru yahay inan adeeru u yahay dee xasabadaasun bay soo gelayn wa banaatu lacmaam iyo hablihii dee qofkan dhintay ay ilmaadeerka ahaayeen waa noocu guursan karayay oo inamadii ay ilmaadeerka ahayen way dhexlayeen laakin kuwan iyagu waa xasabada walcamu lilom adeerkii xagga hooye ahaa wuxuu uga jeedaa wuu fasiray oo ay akhul abi liummihi aabbaha kii kala walaalahaa xagga hooyo aabbaha qofka ay ka walaal ninka ay ka walaala yihiin xagga hooyo maxaad ku sheegi de waa adeeruun miyaanu ahayn un aabbaha walaalka aabbaha walaalkii wey idan waa adeerka laakin waa adeer xagga hooye ahoo isaguna waa xasabadaasu wa abul ummi awowgii xagga hooye isaguna wey walkhaalu walkhaalatu abtigii iyo habaryarti waalcammatu eedadii waman adlaa bihim dadka intan soo maray ee iyaga kusoo dhawaaday falaa yarisuuna ma dhexlayaan cindanaa shawaaficna agtooda buud biariiqi alasaala asalnimo uma dhexlayaan aimada badankooduna waa la midu dawil arxaamta in yaroo kooban baa madaa sheegtay inay asaalatan udhexlayaan bal idaa fasada bayt lmaali kamaa sayati bangiga muslimiintu markuu aafoobo ayay kuwani yimaadaan aimada kalena waxay shawaaficda shaaficiyada kaga duwan yihiin baytulmaalku ha iska jooge ahlulfaradka iyo casabada marka la waayo dawil arxaamtan ha ku xigta bay leeyihin marka qofkii u dhintee la helo uun eedadii iyo habaryartii oo dadkaa kale shan iyo labaatankaa la waayo afar iyo labaatanka ila isaga waa kana waa dhintee wuxuuna dhexlayaa eedada iyo habaryarta laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin baytulmaalka ayaa soo horeynaya dee qolo waliba adilay soo qaadanaysaa dhawra maraajicdaad ka eegi kartaa adiladooda marley laakiin maanta marka iyaga qudhigooda waxay la waafaqsan yihin shaaficiyadu baytulmaalku hadduu fasahaado oo aanu hagaagsanayn ama ada hagaagsanaade ka haystaa uu daalin yahay ase iska katiirka ah ee badane iyaga qudhigooda way waafaqsan yihin dawil arxaamta inay ku xigayaan casabada iyo ahlulfuruudka inay ku xigayaan marka kuwaa la waayo was de imika waa iska macruuf baytulmaal iyo wax la eegaamo jire marka dadkan la waayo dee wuxuuna ku xigayo un dawil arxaamtan wamawaanic lirhi arbacatu waxyaabaha diida dhaxalka ee qofka ka hor joogsadaa o afar alawalu ka horeeya alqatlu dil wey waabuu kuu fasiro waxa uu kuhi faman qatala muwaritha kii uu dhexli lahaa qofka dila lam yarihu ma dhexlayo dee si aanay udhicin baqaradii reer banu israa'iil qisadii ay ku timid oo kale kii adeerkii dila ee markaa dabeetana dad kale ugu qayliye yidhi way dileen dabeedna qatligii oo shareecaddu ay aada u adkaysay si baabkaa la isaga xidhaba dadka qaar baa damiirku ka dhintaa oon qaraabo eegaynin oon islaamnimo kale eegaynin adduunkuun eegaya markaasaa kaa ay isxigaan hadduu ka xadi karo iyo hadduu ka dhici karo intaba wuu samaynaya hadduu og yahay dabeed hadduu dila inuu dhexlayana de waabuu marayaa waddadaana markaa islaamku aada buu u kansalgareeyay waddadaa u xidhay sawaan waxa isku mida buuri qatalahu bixaqin xaqa ku dila hadduu doonaya kalqisaas wuu qisaastay aw fi lxaddi amaba wuu xadayay oo wuu dhintay aw bikayrihi ama xaq bayuu ku dilin khata'an kaana gef ha ahaada dilkani aw camdan ogaan ha ahaado mubaasharatan kaana aw sababan sabab iyo mubaasharo midkuu doonaya ha ahaado mubaasharada waa isagoo rasaas ku rida ama toori ka taaga sababtiina wuu kuu fasira waxa uu kuhi milu an yashhada calayh waa markhaati buu ku furay bima yuujibu lqisaas wax qisaas ku waajibinaya ayuu markhaati ugu furay hebel ana arkayay bui markuu tooganayay ninkaa ee uu rasaasta ku dhuftuu dabeetana ku dhintay dee sidii baaba markhaatiyaashiibuu ku darmo waaba la khaarajiyey waa dhinacaas u baydhay ama masaxa fara bi'ran ceel buu qobayba fa waqaca fiiha markaasuu ku dhacay intoo dhan ba isku wadada mar hadduu sababun soo galay dilkiisa waa ka xidhmay dhaxalki intan oo dhan midku doonayahaa walxaasilu buu ihi aan kuba gebagabeeyo annahu shaniya laa yariuhu ama anahu kan wax dilay laa yariuhu ma dhaxlayo kanuu dilay mataa kaana lahu markuu ahaado madkhalun fii qatli dhinacun markuu kasoo galo dilkiisa biayi ariiqatin kaana wadaday doonayso ha ahaato wadaday doonayso ha ahaato ila haddii kale waxbuu inoo muuseyno wuxuu odhan doonaa waxaan ahayn buu ku sheegi doonaa umaan jeedin iyo sidanaan niyeysnaa iyo maan arkayn iyo waxbaa iman doona athani ka labaad ee dilka macnaha waxaan leeyahay manciya miiraadka sababta labaad in qofka aanad ku dhexli karin xigtadaad ahay waxa weeye alkufru gaalnimo nacuudu billahi minha falaa yarihu muslimu min kafir walaa kafiru min muslim qof muslimihi ma dhexlayo gaal gaalna muslim ma dhexlayo markaa dee qofkani haddii aanu la ogeynba gooruu toobad keenay diincaygu wadaa un iyo ilahcayga iyo nebicaygunbu daldalayaa wadaa waa faajirkaa liita wey siduu sidaa u yahay buu god galay bal adiguba xaqiiji goorta soo islaamay asalkiisu muxuu aha ma kufri mise islaam dee asalkiisu wuxuu ahaa inuu waxaasun waday markaa xaqiiqadiisi lama garan karo dad badan oo dawshadaysanoo noocaasa ayaa ummadda ku badan walaa yariu lkafiru lxarbiy gaalkan ummadda islaamkaa la dagaalamaya ma dhexlayo ilaa min alxarbiy kii xarbiga ahaa unbuu dhexlaya gaaladii buu galay iyo isdhexalkooda haddaad odhan lahayd maxaa inooga ayro ahna inagu muslimiin baynu nahay dee waxaa iska suurowda in mararka qaarkood maxkamadda islaamka isla yimaadaan siiba markay dee ina dhex degan yihiin maxkamadda kolka isla tagaan xukunkoodii dawaa noocyada markaa kaafirkii xarbiga ahaa ee ummadda la dagaalamayay dee mid lodkiisa unbuu dhexli karaaoo dee kan ummadda dhex jooga ma dhexlayo wa ama adimiyu walmucaahadu walmusta'man dimigu waa kii cashuurta aynu ka qaadayn mucaahadkuna waa kii heshiiska aynu kala qoranay musta'mankuna waa kii la isnabadgelayen fayatawaarasuuna bacduhum min bacdi qaarkoodba qaarka kale way isdhexli doonaan wain ikhtalafat milalhum dee diimahooduba ha iskhilaafeen iyo wadaaruhum guryahoodu meeshay degan yihiin cafwan wain ikhtalafat milalhum wadaaruhum falaa yari haddii ay iskhilaafsan tahay markaa diintooda iyo meelaha ay kala degan yihiin isma dhexlayaan wthaaliu sababka saddexaad ee qofka u diidaya dhaxalka alriqu waa addoonnimo ku timaada faraqiiqu kii addoonka ahaa laa yarisu walaa yuuraf isagu waxna ma dhexlayo oo dee waa addoon isna lama dhexlayo waxbaanu haynba oo wixii wahayo o dhan mid tegi laadhaa bay kusii wareegeen waman bacduhu xurun ka barhkii uu xor yahay laa yarisu isagu wax ma dhexlo laakin yuuraf dee waa la dhexli doonaa bimaa jamacahu wixii uu ku arooriyey bibacdihi lxor barhkiisan xorta ah halkaa wuxuu kugu ishaarayaa dadku inay qayba yihiin afar qaybood man yarisu wa yuuras qof isagu waxna dhexlaya lana dhexlayo waa saynu dee u badanna qofkii hadduu dhinto waa la dhexlaya haddii sidoo kale dee xigtadiisi ay dhimatana isaguna u dhexlaya midka labaad waxa weeya man yarisu walaa yuuras qof isagu wax dhexlo aan waxba dhexlayn oon dee jooginba naxnu macaashir alambiyaai laa nuura maa taraknaahu sadaqa nebigu waxa uu lahaa ambiyada haddii aanu nahay dee anagunbaa wax dhaxala qofka labaadna waa kaa cagsigii man yuurasu walaa yari mid isagun la dhaxlo oon isaga waxba dhexlayn oo dee waa mubacadkan uu kuu sheegay imaka wixii uu ku ururiyey qaybtiisa xorta ah ilaa wixii uu soo shaqeeyo bar buu dhiganayaa wixii uu ku shaqeeyay intiisan xorta ah waa laga dhexli doonaa laakin qayba doonnimadaa ku sugano dee isagii waxba ma dhexlayo qaybta afraadna waxa weeye man laa yarisu walaa yuuras mid aan waxna dhexlayn lala dhexlayn dee sida addoonkaas oo kale iyo murtadkii iyo xigtadiisii murtadkii ma dhexlayso isagiina dee ma dhexlayo laakin wixii uu markaa dee fay baa loo ictibaarinaya wixii gaalada laga soo helay oo kale oo bangiga muslimiinta ayaa lagu shubaya alraabicu maanica afraad ee u diida qofka inuu macnaha dhaxlo istibhaan waqti lmowt goortii dhimashada oo la garan waayo wey wuu fasiro waxau ihi faidaa maata mutawaarisaani bigaraqin aw taxta hadmin laba isdhexlayaa kolkay ku dhintaan hafasho dooni baa la degtayba ama dayrad baa la qaraxay ama hadni iyo dee guri bay ku dhinteen laba dee waxaanay ahayn isdhexli lahaa labaduba xoolo leh walam yuclam isaabiqu minhumaa kooda horreeyay xagga geeridana lama garanayo lam yaris axaduhumaa min alaakhar wacuddahum kaanahum ajaanibu waa ku yihaa markaa ka raxbiyada nimana jinabi oon iskuba qolo ahayn un kasoo qaad marka oo midba dadkii kale caailadihiis caailadahoodii unbaa labadoodiiba midba sidiisa u dhexleeya iyagu munaasakhaad baabkeed ma gelayaan oo isma sii dhexlayaan marka masaladan dambe dee iyadu waxay soo gelaysay bay shuruuda oo marka shuruuda laga hadlayo kooda hordhintayn la ogyahay taxaququ xayaati lwaris taxaququ mawt lmawruuf iyo ka mutaqadim lmowt in la ogyahay walcilmu min jihati lirsina dee iyadana waa ku daraan marka laakin kudaridda uu ku daray asbaabta waxaan leeyahay mawaanicda waa ku haystaan qaar badan oo shuraaxdii faslun fi miraasi ahli lfuruud halka waxa uu ku sheegayaa dadka ahlulfaradka ah in markaa madhabka ay wax u dhexlayaan acnii waxaan ujeedaa bu uhi alfuruuda sita lixda qadar almadkuurata fi lqur'aan ee qur'aanka lagu sheegay markaad aayadaha akrido suurat nisa ku sugan lixdan baad arkaysaa siyood inay dadka ahlulfaradka ahay wax u dhexlaan oo qofka ahlulfaradkii waa qof qadar cayiman qaata qofkan kale casabada ahayna famaa baqiya kii la yidhi weye faliwlaa rajulin dakar oo xadiidka markan uu nabigu ku leeyahay faliwlaa dakarin faliwlaa rajulin dakarin rajulkan laftiisa ayaa marna wuxuu noqdaa ma yuqaabilu asabiy marna wuxuu noqdaa ma yuqaabil almar'a marka in aan looga jeedin kii qaabilayay sabiga laakin uu yahay kii qaabilayay dumarka ayuu xadiidku sii cadaynaya oo berigii hore sabiga iyo xabmaysiin jir markaa si ishkaalkaasi uu meesha uga baxaabuu ku cadeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam waa qof rajula oo macnaheeduna looga jeedo lab dadkan haddaba ahlufaradka ah ee halkan aynu ku arki doono ee nasiibyadan soo socda wax ku qaadanaya xagga dhadigay u badan yihin oo lab wuxuun oo ah oo laazimo ahlulfarad oo ka bixin zawjka iyo walaalaha xagga hooyo laakiin waxooda kale oo dhami ama waa casaba un ragga ama wuxuun ay noqonayaanuun casaba iyo farad marba inay mid wax ku dhexlaan dumarka xaggoodana labun baa noqdaa casabo midi waxa weya tan wax horayso mabahayna iyada midka kalena waxa weeyaan dee mid aan rasmi ahaan isagoo casaba ahayn laakiin axwaasha qaarkood maala alakhawaatu maca albanaati casaba caasibun maca kayrihi waxyaalahaas oo kale oo marka inantii dee walaaladeeda wax la dhexlayso lidakari mithlu xabdi luntayeyn weyo casaba maca alkhayr wey marka ay akhawaadka iyo banaadku isu yimaadaan banaadkaasi waxay noqdaan casaba maca alkhayr iyada laftigeeda marka labada dhinac ay u kala badan yihin la soco aabbaha iyo awowga iyo waxay ku darmi doonaan waktigan hore dadka alfaradka ah laakiin kuma joogayaan intanina waa intii aynu furuudtan lixda ah uu kuu sheegayaa waa intii aynu ku jamcinayna habadabaz dabtu dabtu dawi lfuruudi fi lbaxri rajsi khudhu murattaban faqul habadabaz habadabaz macnaha intaa ay xuruufta ay keento ayaa ay ahaayeen marka isagii baa sheega waxa i wahiya intani anniصfu wاrubucu wthumun waa dhinac intaas wthuluthaani wathuluthu wasudus waa dhinac intaasina marka waa laba meeloodoo min saddex marka lasoo ikhtisaarinayana waxaa la odhanaya ariqatu tadali wa ariqatu taraqi labada waad usheegi kartaa waxaa odhan kartaa anniصfu wanisfuhu wanisfu nisfi anniصfu wanisfu iyo niska barhki bal niskii sii kala bar dee rubcun wey wa nisfuhu me wa nisfu nisfi rubcii haddii lasii kala barhana waa suhunun uu sii yaryaraanaya in leeyahay xisaabtii waa iska xafisantaa filaya dhinaca kalena waa looga mari karaayo waxaa la odhan karaa athumunu wadicfuhu wa dicfu dicfi humunkii oo la labalaabo rubuc soo baxay iyo rubucii oo la labalaabo nin soo baxay tan kalena waa sidoo kale un labada dariiqun baa loo sheegay athuluthaani wa nisfuhumaa wa nisfu nisfihimaa ama xagga suduska ka bilo waxaad tidhahdaa assudusu wa dicfuhu wa dicfu dicfi marka mid walba lasii laaban laaba kii kuxigun buu noqonaya marka lasii labanlaabo xagga waxay usii kacaysaa farabadnaanta waaya qolyaha xafidsan baa markaa idin sheeg sheegay rag badan rag badan baa ku fiican faraaidka dabadeetna waxa uu ka bilaabay bal dadka haddaba ahlu faradkan wax ku dhaxla casaba iska daa markaa waxau ihi wahiya licasharatin toban qof baa wax ku qaata lixdan qaybood azawjaani labadii zawj uu ku sheegi doonaa inay rubucyada iyo tumunyada galayaan walabawaani aabba iyo hooyo xagga sudusyada ayay ku meeraysan iyaguna hooyada thuluth walbanaatu wabanaatu libni qofka maydkii dhintay macnaha habluhu dhalay iyo hablihii uu awowga u ahaa iyaguna ahlulfarad bay noqdaan walakhawaat qofkan dhintay hablihii ay walaalaha ahaayeen iyaguna waa nooca waljaddu waljadaad awow iyo ayeeyooyin iyaguna waxay wax ku dhaxlaan lixdan un mid kamid a walikhwatu walakhawaatu min alum qofkan dhintay walaalihii xagga hooye ay ka walaal ahaayeen laba iyo dhadig midkay ha midkay doonayaan ha noqdaan waa kuwii aynu lahayn mar walba waa ahlulfarad markaa tobankan tiradooda bal eego oo waa tobane ayaa ahlulfaradka noqda oo imika marka la eego awowga oo kale iyo aabbaha iyagu marna ahlulfarad bay noqdaan marna casabay noqdaan marna labadaba way noqdaan laakiin intan karuu kuu tirinayo waa wada ahlulfaradun akhawaadkaasoo markay macalbanaatihiin casaba noqda mooyaan dabeetana zawjkaa wuxuu ka bilaabay bal sidii loo kala qaadanayay buu haddaba xusay oo halkaa fa ama zawju waa halkii sulba almawduuc sidii dadkani ay lixdan ukala qaad qaadanayeen bu habaadabasiibuu bartaa ka bilaabaya wallahu tacaala aclam